inay dhibaan unba isu dayeen wa axlumu canhum waan u dulqaadanayaa oo mar alla markay xumaan igus igu sameeyaan waa iska dulqaadanaya anigu waa iska dulqaadanaya wayajhaluuna calaya ayaguna way igu jaahilnimo samaynayaanoo xadgudub iyo dhibaata ii geysanayaan iyo waxaan munaasib yahay faqaala wuxuu yidhi nabigu lain kunta haddaad tahay kamaa qulta sidaad sheegayso haddii aad tahay oo qaraabadaadu sida ay u xun yihiin adiguna sida aad u wanaajinayso fakaannamaa waaba adigoo hayahay tusifuhum waa adigoo hambisiinayo yacni waa adigoo u darayo dhuubka oo afka u gelinayo almalla bacaad kulul bacaad kulul ay waa adigoo hambisiinayo waxaas wuu hambaday soo lagana ciiduu hambaday marka waa adigoo hambisiinayo oo yani intaad usoo dartay baad mar walba afka ugelinaysaa bacaad kulul ama yacni dambaska dhuxuluhu ay ku dhex jiraan oo kulul oo raranka la yidhaahdo kaas waa adigoo afka ugelinayo marka u darayo waxayl wanaagga adigo ay xumaan ku bedelayaan soo ma wanaagga adiga u samaynayso waxay la mid tahay adigoo raran u darayo marba dhuubka u darayo afka ugelin fakaanamaa waa adigoo tusifuhum hambisiinayo almalla raran waa adigoo hambisiinayo walaa yazaalu ka zuuli maayo macaka macaaga min allahi ilaahay xaggiisana dahiirun ay muciinun mid kaalmaynaya calayhim ayaga dushooda kaaga kaalmaynayo maa dumta intaad ku sugantahay calaa dalika arrintaas intaad adigu wanaajinayso adigana xumaanku ugu bedelayaan xag ilaahay nasri baad ka haysataa kaalmaad ilaahay xaggiisa ka helaysaa oo xumaantadooda iyo dhibkooda waa lagaa kaafinaya qofkaana sawaabkiisu labalaab buu noqonayaa dee sidaa qaraabada ola dhaqmaayo iyaguna ay xumaynayaan rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa tusifuhum bilami taa ta'da la godo wa kasri siin almuhmalati wa tajdiidi faa tusifuhum la yidhahdo ay wlmallu bifatxi lmiini wa tasdiid illaam huwa ramaadu lxaaru dambaska kulul baa la dambaska kulul dee raran buu igu ror igu rogay baa la yidhahdaa wax kulul yacni waa dambaska yani dhuxulaha yaryarka ay ku dhex nool yihiin oo lagu gubanaya ay marxaba waa huwa ramaadu lxaaru ey kaanamaa tudcimuhum waa adigoo quudinayo siinayo alramaada dambas waadoo siinaya alxaara ee kulul wa huwa tashbiihun waa tashbiih kelimadan hadda yani waa tashbiih weeye oo waxa hadda asaga uu siinayo ma aha yacni dambaskaas kulul iyo rarankaas ma ahee waa tashbiih weeye limaa yalxaquhum waxa iyaga haleelaya oo min alimi dembiga ah yaa lagu shabahay bimaa baa lagu shabahay yalxaqu aakila ramaadi alxaari raran kulul nin cunay oo afka gashaday dhibaatada uu la kulmaayo min alalami xanuunka uu la kulmaayo yaa waxaa lagu shabahay dembiga ayaga hadda soo haleelayo hadhowna cadaab ay ku mutaysanayaan walaa shaya calaa hada almuxsini ilayhim walaa shaya shay korkiisa ma ahane calaa hada almuxsini ilayhim kan wanaagga u samaynaya asagoo waxba dembi a korkiisa ma aha laakin yanaaluhum ayaga waxaa gaarayo ismun cadiimun dembi weyn bay ayagu mutaysanayaan waa bitaqsiirihim ku dacatintooda ay ku dacatiyeen oo ku xadgudbeen fii xaqi asaga xaqiisa wa iyo wa idkhaalihim gelinta asaga ay geliyeen oo u dhibaateeyeen aladaa dhib caleyhi dushiisa ay dhibayaan mar alle markuu wanaag ku sameeyaba dhib ay ugu bedelaya marka ayaga dembi unbay guranayaan isaguna ajir bau kasbanaya wallahu aclam saasuu imaam nawowi ku fasira wa can anasin waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu man axaba ninkii jecel an yubsada in loo waasiciyo lahu asaga fii risqihi risqigiisa in loo waasiciyo ninkii jecel oo wa yunsaa la daahiyo oo la dibdhigo lahu asaga fii aharihi raadkiisa waa cimrigiisaa looga jeeda cimrigiisa in la dheereeyo ninkii jecel falyasil raximahu qaraabadiisa ha xidhiidhiyo silaturixim yacni waa min asbaabi yani risqi risqiga yani asbaabta lagu helo ee risqiga lagu waasiciyay ka mid tahay qaraabada oo la xidhiidhiyo way oo ixsaan loo sameeyo midda kale cimrigana way dheeraynaysaa way cimriga ayay dheeraynaysaayo cimrigiisaa loo barakeynayaa way qofku waa loo barakeynaya muttafaqun calayhi xadiidka muslim bukhaari baa wariy wa macnaa yunsau lahu fii aharihi ee yu'aharu lahu loo dibdhigayo fii ajalihi iyo wa cumrihi ninkii cumrigiisa iyo ajalkiisa in la dibdhiga doonayo yani hab yani qaraabadiisa ha xidhiidhi qaraabadiisa ha xidhiidho oo hadda yani qaraabada oo la xidhiidhiyo iyo sadaqada la badiyo ma cimrigii ilaahay horay kuugu qadaray miyaa la kordhinaya ilahay wuxuu leeyay fa idaa jaa ajaluhum laa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuun ajalkii yani hooyada caloosheeda markaad ku jirtay lagu qoray mana ka hormaraysin lagana digdhigi maayo kii markuu yimaado un bas ya al xadiidkii yani muslimka yani bukhaariga waa kii ahaa malaga markii waxyaalihii la amrayay afar baa la amrayay soo maha canuga markii la suureeyo boqol iyo labaatan habeen oo afar bilood markuu joogo yaa malag loo soo diraya fayu- fayumaru biarbaci kalimaat bikatfi risqihi wa ajalihi ya marxaban risqigiisii iyo ajalkiisii intuu ahaa cimrigiisi waxa uu camal falayo iyo shaqiy inuu yahay ow saciid iyo halkaa lagu qoray soomaa caloosha hooyadii markuu ku jiro dee ajalkaan hadda la ziyaadinayo nabigu leeya waa loo dheeraynaya maxay tahay labaa jirtaa la leeyahay sideedaba waxa weeye waayahay qadaha ilaahay yaa waxaa la yidhahdaa markii laga hadlayo xagga cilmi caqiidaha waxaa la yidhahdaa qaduhu waa mid mubram oo go-an iyo mid mucallaq ahoo xidhan meel ku ku xidhan yacni qadaha mubramkaa waxaa weeye waa mid la gooyey intaas iyo intaa weeye cimrigiisu intii baa la qoraya midna waa mucallaqo meel baa lagu xidhayaa waxaa la leeyahay qofka hadduu daacada iyo daacadaa sameeyo intaasaa loogu daraya hadduuna samaynina intaas weeye cimrigiisu midka la ziyaadinayo midka waa midkaa mucallaqa ay yidhahdeen hadduu marka silaturaxim la yimaado cimriga waa loo ziyaaday hadduu qaraabogoys noqdana waa laga goynaya taas waa macno macno labaad baa jiro oo culimmadu ka hadlaan waxay yidhahdaan dee shaygaa ilaahay uu qoray mar hore uu qadaray hadduu doono ilaahay wuu bedeli karaa yamxu llaahu maa yashaa wa yusbit wa cindahu umu lkitaab yamxu llaahu maa yashaa ilaahay wuxuu doonuu looxu maxfuudka ka tiraya wixii marka hore qofka u qoray haddii shaqaawo loo qoray waa laga tiri haddii sacaado loo qoray ilahay hadduu doono wuu ka tiri karaa haddii qadar yar loo qoray waa loo dheerayn karaa ama kii dheeraabaa la gaabin karaa yamxu llaahu maa yashaa ilaahay wuxuu doonuu tirayaa wayusbitu wuxuu doonana wuu sugayaa wa cindahu umulkitaab ilahay agtiisa waxaa aday looxu maxfuud looxu maxfuudka wax walbaba ay ku qoran yihiin ilaahay baa agtiisa yaala marka waa la ziyaadin karaa cimriga waayahay marxaba wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal kaana abu talxata wuxuu ahaa aksar alansaari ansaar ninka ugu badan buu ahaa bilmadiinati maalan xagga maalkaasaa ugu badnaabay min naqlin timid markii la yidhahdo beeraha xaggooda markii la yidhahdo abu dalxa ugu beero badnaa weyn beero waaweyn lebu ah wa kaana axabu amwaalihi maalkiisa tan loogu jecelyahay ilayhi xaggiisa bayruxa beerta bayruxa la yidhahday ahayd wa kaana mustaqbilata almasjid madaayibka nabigay kasoo horjeeday wa kaana rasuulullahi wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama yadkuluhaa beertaa wuu geli jiray wayashrabu wuu cabi jiray min maa'in fiiha biyo dhexdeeda ahaaday oo dayibin aada u macaan way marka beer waxay ahayd markuu nabigu doono ee masaajidka uu ka soo baxo ayuu dhex geli jiro oo ku nasan jiro oo biyo macaan oo dhexdeeda aad uu ka cabi jiray wey falamaa nazalad markay soo degtay haadihi alaaya lan tanaalu lbira sama ma gaaraysaan iyo janno xataa tunfiquu ilaa aada bixisaan mimaa tuxibuun qaama abu dalxata wuu istaagay ragaaday iimaankoodaa kaamil ahaa dadka yacni mu'miniinta zamankii nabiga noolaa iimaankoodaa kaamil ahaayoo dee markii aayaadku uu soo dego nin walba sidao ugu camalfalaya qur-aanka ayuu u kala degdegi jireen way aayaddan markay soo degtay qaama abu talxa ilaa rasuulillaahi buu istaagay sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxu uhi ya rasuul allah in allaha ilaahay tabaaraka wa tacaala yaquulu wuxuu leeyahay lan tanaalu lbira wanaag ma gaaraysaan xataa tunfiquu ilaa aada bixisaan mimaa tuxibuun waxa aada jeceshihiin wa ina axaba maali maalkayga kan loogu jecelyahay ilaya xaggaygana bayruxaa beertayda bayruxa la yidhaahdo wey wa inahaa sadaqatu lilah ilaahay dartii baan u bixiyey arjuu birahaa wanaaggeeda iyo sawaabkeedaan rajaynaya iyo wadukrahaa kaydkeeda cinda allahi tacala ilahay aftiisa ee falaxhaa daji yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisa waxaysu araaka allah meesha ilaahay uu kutusiyood u malaysa inay munaasab ku tahay in lagu bixiyo sadaqadaas beertaa ku bixi ku bixi beertaas meesha ilaahay kutusa buy faqaala rasuulullahi wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama bakin liibaan weeye buuhi waa guul daalika kaasu maalun maal weeye raabixun oo ribxay wey daalika kaasu maalun maal weeye maalkoo raabixun waa maal faa'iidatu faa'iido oo ribix wey maxaa yeele ribaxa xaqiiqada ah waa tawaabka aakhara wey midka dhabta ah wey kala dunyada lagu reebayo ma aha wey ay waqad samictu waan maqlay oo maa qulta waxaad tirina waan maqlay oo waan kaa aqbalay wa inii anigu araa waxaan raa'iyeynayaa an tajcalahaa inaad yeesho beerta yani ku bixiso fi laqrabiin dadka qaraabada inaad ku bixiso faqaama faqaala abu dalxa wuxuu yidhi afcalu waan yeelayaa ya rasuul allah faqasamaha wuu qaybiyey abu dalxa fii aqaaribihi qaraabadiisiibuu u qaybiyey wa bani cammihi ilmaadeertiis wey cadfu khaasin cala alcaam ilmaadeertu qaraabadii soo gelayaani fii aqaaribihi qaraabadiisii iyo wa bani cammihi ilmaadeertiis ayuu u qaybiyey beerti wey siduu nabiga ku amray wey muttafaqun caleyh wasabaqa bayaanu alfaadihi wuu noo soo hormartay buuri fii baabi alinfaaqi mima yuxib qofku waxa uu jecel yahay uu hormarsado ayaan kusoo marray xadiidkan wacan cabdillahi bni camr bni caas waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaal aqbala rajulu nin baa soo qaabilay ilaa nabiy illaahi sala allahu alayhi wasalam nabiga ilaahay buu soo qaabilay faqaala wuxuu yidhi ubaayicuka waan kula mubaayacoonaya cala alhijrati hijradaan kugula mubaayacoonaya iyo weli jihaadi jihaad baan kugula mubaayacoonaya inaan waddada ilaahay ku jihaadayo dagaalka aan gelayo abtaqi lajra ajr baana doon ama abtaqi lajra xaal aan dalbayo min allahi tacaala ilaahay baana ajri oga doonayaa hijrada aan hijroonayo oon maka ka hijroonayo madiine aan u hijroonayo waayo ama ar yani ardul kufriga aan kasoo haajirayo iyo jihaadka aan gelayo gaalada la jihaadayo abtaqi ljra min allahi tacala ilahay baan ajir ka doonaya faqaala wuxuu yidhi nabigu fahal min waalidayka axadun xayun ay fahal fahal axadun axad ma jiraa xayun oo nool min waalidayka labadaadi waalid labadaadi waalid mid ma ka nool yahay qaala wuxuu yidhi nacam bal kilaahumaa labadoodiba waa nool yihi qaala wuxuu yidhi nabigu fatabtaqi ljra ajr baad dalbaysaa ajir dalab waayahay min allahi tacaala ay fatabtaqi ljra fatabtaqi ljra min allahi tacaala ajir ilaahay ma ka doonaysaa qaala wuxuu yidhi nabigu wuxuu yidhi ninkii nacam qaala wuxuu yidhi nabigu farjic noqo ilaa waalidayka labadii waalid oo ku dhashay faaxsin wanaaji oo suxbatuhumaa suxbatahumaa dhabe yani dhaqankooda iyo yani ubaarinimadooda wanaaji wey ayaga si wanaagsan oola dhaqan taasuu nabigu yidhi yani hijiro iyo jihaad buu warsaday ninkaanu inuu yani haajirayo oo ardada gaalada uu ka haajirayo jihaadkana uu ku yani uu jihaadayo fii sabiililahi uu ku jihaadayo saasaan ilaahay ajir oga doonayaa buui markaasuu nabigu wuxuu usoo celiyey labadaadi waalid ma ka nool yihin nacam buy labadoodiiba waa nool yihin ajir haddaad doonayso ilaahay aad ajir ka rabto labadaadi waalid ku noqo oo ixsaan u sameey buui wanaaji suxbadooda wanaaji bu nabigu uri berrigooda wanaaji haddii labada waalid baarinimadoodu yani way ka fadli badantahay aljihaad fii sabiililahi waad artaa in laga hormariyo muttafaqun alayhi wa hada lafdu muslim wa fii riwaayatin lahumaa muslim bukhaari bay wariyeen jaa rajulu nin baa yimid oo fastaadanahu biljihaad jihaadku inaan dalbay waxaan doonaya rasuulka ilah inaan jihaadka ii idonto inaan dagaalamaan doonay faqaala wuxuu nabigu axayu waalidaak labadii ku dhashay ma nool yihiin qaala wuxuu yidhi nacam qaala wuxuu yidhi nabigu fa fiihimaa fajaahid labadooda un ku jihaad jihaad ma doonaysaa labadooda un ku jihaad oo baarinimadooda ku dadaal fa fiihimaa fajaahid de lafdigu hadda ogow taani waa majaazku hadda xaqiiqadiisa loolama jeedo ya yani wax walbaba macnihiisaa lagu wadayaa haddii la yidhaahdo a badan baa isbedelay labada waalid ku jihaad haddii la jihaadka dee dagaalkaa loo yaqaana gaalada la jihaaday labada waalid la dagaalmiya masee badan u qaadanaysa maye ku dadaal oo naftaada ku dhib weeye saad baari ugu noqon lahaydoo wax alla waxay doonayaan aad u qaban lahaydoo birigooda ridahooda raadi wey macnaha ridahooda raadi saasay noqonaysa marka labada waalid birigoodu wax sahlan maaha birilwaalideyn wax sahlan maaha waxaa ku sugnaa xadiid yacni nin dhimanayo anas bin malik baa wuxuu leeyahay nin dhiman yar nin dhallinyaro oo shaab ah oo dee cibaadadana aada ugu dadaali jiray baa naftu qabatay markay naftu qabatay yaa tawxiidkii loo laqinay markaasuu carabkiisi kari waay nabigaa loo sheegay sala allahu alayhi wasalama meesha waxaa joogaaliya shaabun yajuudu binafsihi nin dhallinyaro ahoo naftiisa ku deeqaya yani naftu baa qaadqaadayso tawxiidkii baa loo laqinay oo wuu kari waay aad buu nabigu u naxay wuu soo istaagay markaasuu u yimid markaasuu yihi qul laa ilaaha ila allah falam yastatic mauna karin wuu kari waay markaasuu nabigu wuxuu yidhi akaana yusalli war soo ma tukan jiro nacam baa lii cibaadada aad buu ugu dadaali jiray maxaa dhacay way xaggee wax ka jiraan hooyadiisaa nool oo marka yani caasi buu ku ahaa caaq buu ku ahaabu hooyadiina yani aad buu yani caasi ugu noqday wuu dhimanayaa haddii la yidhi xataa umayna imaanin inay u imaato ma aysa doonayn alcarig wuxuu wuxuu noqday caasi awood markaasuu yidhi igu yeera hooyadiis igu yeera haddee nabi maxamed baa kuu yeerayay mar haddii la yidhi sala allahu calayhi wasalam xaggay joogaysaa markaasay soo oraday wy way u timid markaasuu nabigu wuxuu yidhi su-aal umaada dhalay wiilka nacan bay tiri bal ka warran buu yidhi haddii dab weyn naar weyn inta halkaa lagu shido la yidhaahdo wiilkaaga waan ku ridaynaa haddaad adigu u shafaaco qaadood u ergeysana waan ka dhaafaynaa haddii lagu yidhaahdo ma u shafeeca qaadi lahayd wiilkaaga naarta ma ka fakin lahayd markaasay tiri nacam dee waa hooyo dee waa beerki yani markaas waxay tiri waan ka fakin lahay haddaba yani ka raali noqo oo wiilkan iska cafi bu markhaati geli ilaahi iyo rasuulkiisa inaad cafisay markaase waxay tihi ilaahi iyo rasuulkiisa waxaan markhaati gelinayaa inaan anigu ka raali noqday markaasuu rasuulkii ku laabtay wiilkii oo wuxuu yidhi qul laa ilaaha ila allah markaasuu yihi laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuul marka cibaado kastood ku dadaasho cibaado kastood ku dadaasho mar hadday labada waalidba caasirku aad ku tahay ooy ku inkaarayaan wax ku hagaagaya ma jiro luq iyo laan isla helmaysa khayr beelata ilaah agtiisana waxba ka helmaysa ay marka waa khatar wey waalid ya marxaba oo waalidku yani waa jannada albaabaheeda mid ka mid ah albaabkii aad ka geli lahayd un waay haddaad albaabka adigu iska layacdo dee waa adiga u saas wey waa wax khatara wey bir lwaalidiin wa canhu waxaa laga wariyey can cabdullahi bni camr bni caas can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi nabigu laysa alwaasilu bilmukaafi'i walakin alwaasilu aladi idaa qadacat raximahu idaa qadacat raximuhu wasalaha layse alwaasilu midka qaraabada xidhiidiya ma aha bilmukaafi midka u beegtoomo ama abaal gudaya ma aha mukaafi waxaa la yidhahdaa qaraabada adiga way ku xirinaysaa adna waad xirinaysaa waad isxiriirinaysaa de labadii aad labadii qof oo qaraabada ahaa kana wuu wanaajinayaa kana wuu wanaaji mid walba waa mukaafi wey waa abaal gudayaayo ixsaankii loo sameeyey unbuu asna samaynaya kaas ma aha midka qaraabada xidhiidiya si dhaba qaraabada u xidhiidiya ma aha ninka waasilka lagu magacaabi karo oo qaraabadiisa si fiican u xidhiiya waxaa weeye walaakina alwaasila waasilku waxa weeye alladii midkii weeye idaa qadacat raximuhu idaa qadacat raximuhu raximkiisu markay goyso wasalaha asagu iska xidhiidhay laakiin hadda xadiidka hore aan kusoo marayn oo kale ninka qaraabadii baa ku goysay marka adigu waad ka wadaysaa maxaa yeel adigu xidhiidhinta ilaahay baad ajir kaga doonaysaa soo maha hadday ku xidhiidhiyaan iyo hadday ku gooyaanba danba haba ka gelin adigu waajibka ku saaran uu gudo xaggaaga wixii aad uga tari karta u tari hadday wax kuusoo doontaan iska sii hadday yani wakaa waayo wanaaji wax alle waxay kusa yani u wanaaji oo tari karta haddii kale mukaafi baa noqonaysa sidaa dadka u badan yihin oo waxay leeyihin qofkaas de waa qof qaraabe ma wuxuu tarta haddii lagu yidhaahdo hebel ba hebel ma akharu dhinaca ku gey wuxuu taraya ma leh saaladhi wax kasta haddaad u samayso wax kasta haddaad sayso yani waa dameer haraati buu kugu qaadi ya saasay leeyihi marka de taas waxba ma aha adigu ajir ilaahay ka doono waxba asaga wanaag haka firin ama ha xumaado ama ha fiicnaado haddii ilaahay fiicneeyana waa khayr hadduu xumaadona dee waxba dheg ha u dhigin adigu dhinacaaga un ka camal falo wanaagga u samey rawahu lbukhaari waqadaca bifatxi lqaafi wata qadacda waraximuhuna ay marfuuc faacilkiisi weeye raximuhu وعn caiشhaةa رadي الlahu عanha an النabi sal ه عليه وsلم qaala wuxuu nabigu alraximu raximku mucallaqaة bilcarshi carshigaa lagu xidhay waxay saa u haysataa carshiga taqulu waxay leedahay man wasalanii ninkii ixidhiidhiyey wasalahu llah allaha xidhiidhiye waman qadacanii qofkii igooyana qadacahu llah allaha gooye taasay habaar la fadhida carshigoosii marka qaraabadu ciyaar maaha qaraabadu wax ciyaara ma aha halkaasun carshiga hoostiisa maxalkaasoo cajiibka aho maxalu qabuulka ama haddii un lagaa soo habaarayo imtixaan wey mutafaqun caleyh وعn m اmؤminiina waxaa laga wariyey maymunata bint اxاris radي الlahu canha anaha iyadu اctaqad way xoraysay walidatan adoon adoon gabadhaas khaadimadoo u khaadimaysay ayay xoraysay maymuuno oo um اlmؤminiina walam ystadini walam tasta'dini الnabiya salى الlahu عalayhi wasalam nabigana kamayna idan dalbin wey oo ade zawjadu waxay ayadu leedahay milki u leedahay waxba zawjka kala tashan mayso hadday doonto waa bixin karta waxeeda adigaa iskale wey waxay ayadu milki u leedahay way ku tasarufi waxay doonay ku samay marka oomayna sheegin nabiga falamaa kaana yawmuhaa yoomkeedii markii la gaadhay waa kalkeedii yani usoo wareegayay nabigu alladii yaduuru calayhaa nabigu usoo wareegayay fiihi fiigiisa qaalad waxay tidhi ashcarta soo ma ogid yaa rasuula allah inii anigu actaqtu inaan xoreeyo waliidatii addoontayda qaala wuxuu yidhi nabiga wafacaltu ma yeeshay ma samaysay qaalad waxay tihi nacam haa qaala wuxuu yidhi nabigu amaahoy inaka adigu low acdaytihaa low acdaytihaa haddaad siin lahayd akhwaaliki abtiyaasha haddaad siin lahayd kaana acdama liajr ajirkaa kaasa u weynaanaysa markaad iska xoreynaysaad ayadu wanaag bay ilaahay ajir ka doonaysa markaasay xoraysay hor iska tag bay tiri hor baa tahay waxaa kaaga ajir badnaan lahayd inaad abtiyaalkaas siisa ha u khidmaysay khaadimad ha u noqotay hayla sadaqana way tahay silaturiximna way tahay kaana kaaga fadli badnaan lahayd buri nabigu alayhi salaatu wasalaam muttafaqun caleyh marka qofku markuu doonayo inuu wax la baxo inuu culimmada weydiiyo dadka diinta yaqaano xageebaa ku fadli badan oo wax ajirkaygu aada ugu wen yahay waxaasaan doonaya inaan la baxo inaad tidha aad bay ufiicanta si meesha fadliga badan aad u haleesho wa wa can asmaa binta abi bakr waxaa laga wariyaa sidiiq radia allahu canhuma qaalad waxay tidhi qadimad calaya ummii hooyaday baa ii timi wahiya iyadu mushrikatun gaal bay ahayd fii cahdi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam asma bintu abubakar hooyaday baa ii timid bay tiraa iyaduna yacni mid soo islaamtay ma ayna ahayn oo gaal bay ahayd wey zamankii nabiga ii timi sala allahu calayhi wasalam fastaftaytu rasuula allahi baan su-aalay sala allahu calayhi wasalam nabigaan su-aalay qultu waxaan idhi qadimad calaya ummii hooyaday baa ii timid wahiya iyadu raaqibatun waxbay dalbaysa waxbay iga doonaysa inaan wax siiyay doonaysa ay raaqibatun fii maa cindii waxa aniga agtayda yaallo ayay wax ka doonaysa marxaban ko qolyaha qaar waxay ku fasiraan raaqibatun iyo bilislaami islaamkayba wax inay xoogaa qalbigeedu wax islaamka jecel bay waagto afa asilu ummii hooyaday ma xidhiidiyaa oo wax ma siiyaa rasuulka ilaahi qaala wuxuu yihi nabigu nacam silii ummakii hooyadaa xidhiidhi wax alle waxaad u geli karta hooyadaas maxaa yeele walow diintaba ha isku khilaafeen waladka iyo waalidka waalidkaagu hadduu kula diinhayn xataa xagga birigiisa baarinimadiisu waajibay kugu noqon waxbaad siinaysaa xataa hadduu faqiir iyo isagoo gaala hadduu faqiir iyo waxbaba uusa haysanin nafaqadiisa waajibay kugu waa inaad nafaqayso umas zakaatu fitrigi unbaada ka bixinayna waa gaala mogtahay marka sidiisa kale waad u nafaqayn nafaqadiisa waajibay kugu noqon muttafaqun caleyh wa qawluhaa raaqibatun ay tiri ay daamicatun fii maa cindii aniga agtayda wixii yaallay bay damcaysaa tas'alunii shay-an waxbay i weydiisanaysaa inaad waxisaan kuugu yimid bay leedahay qiila waxaa layihi kaanad waxay ahayd ummahaa min anasabi waa hooyadii dhashay ee nasabka xaggeeda wa qiila waxaa layihi min aradaacati may mid soo nuujisay bay ahayd wa saxiixu alawal hooyadii dhashay inay ahayd baa loo badan yahay wa can zaynaba waxaa laga wariyey athaqafiyati imra'ati cabdillaahi ibni mascuud cabdullaahi ibni mascuud xaaskiisii bay ahayd radia allahu canhu wa canha asaga iyo iyadaba allah ka raadi noqday qaalad waxay tihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalama tasadaqna war sadaqaysta yaa macshara annisaa haweenka jamaacadoodii si gaar ahaaneed buu nabigu yani haweenka oola hadlay oo marka ciidda iyo nabigu yoomankaasoo kale markuu dadka la hadlayo dee makrofan iyo waxa waa laisku soo gaarsiiya ma jirine markuu hore istaago ragga la hadlo wacdiyu haddana dib u gudbi jira markaasuu dumarka haddana gaar ahaan u wacdiyo tasadaqna sadaqaysta yaa macshara nisaa walow min xulliyikunna waxa aad qabtaan ee isku ziinaynaysaan baa allaha ka dhigay wax la baxa buu nabigu walow min xulliyikunna xulligiinaba allah xulliga waxaa laya waa katiinada iyo dhegadhegaha iyo yani fargasiga iyo waxaan ay qabaan wey haweenku ziinada ay isku qurxiyaan ay labistaan taasaa loo jeeda wax kale haddiina haysana xulligiinaba allaha ka dhigay wax la baxa qaalad waxay tidhi markaa farajactu waan laabtay markuu nabigu sadaqadiina amray ee nagu booriyey waan laabtay ilaa cabdillaahi bin mascuud waa zawjkeedi ninkeedii wey yaan ku noqday bay tiri faqultu waxaanu idhi innaka adigu rajulu nin baa tahay khafiifu daatil yaddi gacantana wax badan aan ku haynin oo nin xoolo haysta ma uusan ahayn markaa wa inna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahayna qad amaranaa wuxuuna amray bisadaqati sadaqo ee faatihi rasuulka u tago fas'alhu weydii fa in kaana dalika yujziu canii fadaaka ee faacdaytuha adaan ku siinaya wailaa saraftuha ilaa kayrikum waxaad nabiga soo weydiisa de inaan wax la baxaan doonayaa walow waxay qabtayba allah ka dhigo ziinadeedii yani luqunta ku qabtayba allah waxbaan doonayaa inaan sadaqaysto ama wax hoola anbay haysatay marka ayada adigu hadda waxma haysato mucsir baa tahay laakiin zawjkaygii baa tahay soo maa bal nabiga soo su-aal inay sadaqada kugu bixi karto adiga aan ku siin karo adiga iyo carruurta anigu aan dhalay ee adigu aad dhiso hadday idinku baxayso waan ku siini haddayna kugu baxaynina dee dad kalaan siinaya marka ay sadaqada ku baxayso ee orad nabiga utagoo soo su-aal fa qaala cabdullaahi wuxuu yidhi bal iitiiha ant adiga orad utag nabiga soo weydi adaa sadaqada la baxaye bal horta adigaa iga habboon orad nabiga soo weydii bu ile qofki wax bixinaya anaa wax la baxaya xageen ku bixiyaa inuu yidhaahdo taa un baa iska wanaagsan soo ma ma iga gudaysa arrintaas adigu u tagoo nabiga soo su-aal fandalaqtu waan tegay bay tihi fa idaa imra'atun oo min alansaari baa bibaabi rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalama taagan markaan tegay oo nabiga albaabkiisa aan tegayba gabar kaloo ree ansaareed ah yaa iyaduna albaabka taagan way xishoonaysaa haddi nabiga albaabka waardi iyo waa meel xidhan maba ahayne laakiin guriga nabiga inay dalaq iska dhahaan bay xoogaa ka xishoonaya markii meel koray taagan yihin xaajatii ayada aniga dantaydu xaajatuha ayada danteedaba aniga aya isku dan baa nahayo ayaduna waxay bixisay yani rabtay inay wax bixisay doonayso bal inay zawjkeeda iyo carruurteeda ku sadaqaysan karta ayaduna su-aaleysa oy u gudaysa isku dan baaba nahay ba ani ay ay wa kaana rasuulullahi wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama qad ulqiyat mid lagu riday calayhi dushiisa almahaabatu haybo nabiga layskama ungeli jirin qofkii haddii uu yaqaano xoogaa uun ku ir kalsoono is adkeeyo moogiye ruuxu la arkaba toosun iskama aadi karo haybad baa nabiga lahaa iyo cabsi waa laga cabsanaya indhaha xataa laguma buuxin karo marka indhaha ku dhufato asxaabta hoosay fiirinaya waxay leeyihin asxaabtu markii nabiga tilmaama layo yani intaasaa nabiga la joogaya hadda ma tilmaami karo sida uu ekaa yani waa haybada indhaha laguma buuxin karo indhaha laguma buuxin allahuma salli wasallim alay marka quruxna ilaahay wuu siiyo aad buu u qurux badnaa haybad iyo nuurna ilaahay wuu siiyey markaasaa waxaa la yidhahdaa quruxdiisa waxaa ilaaliyay in lagu fidnoobo oo haweenku ku fidnoobaan haybadiisaa ilaaliyay haybadiisa in laga cararana quruxdiisaa ilaaliyay ya marxaban midba midka kaloo ilaalinay fa mara calaynaa waaa fakharaja calaynaa waxaan ugu soo baxay bilaal bilaal bin rawaxaan ugu soo baxay mu-adinka nabiga faqulnaa lahu waxaan u nidhi iiti rasuulalahi utag sala allahu alayhi wasalam faakbirhu u sheeg biana imra'atayni lama naago bilbaabi albaabka inay taagan yihiin tas'alanaka ay tas'alanika waxay ku weydiinayaan labadaa gabdhood ayujziu sadaqatu sadaqa ma naga gudaysaa ayujziu sadaqatu sadaqa ma ka gudaysaa canhumaa xaggooda calaa adwaajihima raggooda wa calaa aytaamin agoon oo fii xujuurihimaa dhabtooda ku sugan yacni ninkooda ayaga qabo iyo agoon ay nin kale u dhaleen waa ilmo ay nin kale u dhaleen oo hadda ayagu ay haystaan haddii maku yani ma lagu bixin karaa sadaqadii walaa tukbiru nabiga ha u sheegin ma naxnu magaca anaga laakiin ha u sheegin laba gabdhood baa idinta taagin iska dhawnado saasayna kuweydiinayaan saasay ka codsadeen bilaal fa dakala bilaalun wuu soo galay calaa rasuulillaahi buu usoo galay sala allahu alayhi wasalam fasa'alahu u weydiiyey saasay kuleeyihiin laba gabdhood faqaala lahu rasullahi wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam man humaa labada gabdhood waa kuwe marada ay waxay yidhahdeen naqari laakiin nabigu hadduu weydiiyey miyaa la qarin karaa waa kuwama labada gabdhood qaala wuxuu yidhi bilaal imra'atun min alansaari gabar ree ansaareed ah iyo wa zaynabo wey faqaala lahu rasuululahi wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam ayu zayaanibi zaynabooyinku way badan yihiina waa tee ayu zayaanibi hiya waa zaynabtee qaala wuxuu yidhi imra'atu cabdillaahi wey cabdillahi bin mascuud xaaskiisii wey wuu gartay markaa nabiga sooma faqaala rasuululahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam lahumaa ajraani inay ku inay ka gudayso iskaba inayna gudayna iskaba dhaafin lahumaa ajraani laba ajir bayba ka helayaan ajru qaraabati iyo wa ajru sadaqati dee qaraabo buu yahay ninkaaga yaa kaaga dhow waa qariibkaaga wey wahay qaraabanimada ajirgeedii ajirgeedii oo silaturaxima waaya iyo ajru sadaqa sadaqada ajirkeedii oo meesha munaasabkeeda aad ku bixiso ya ibda biman tacuulu waay soo ma dadka adiga kuugu dhow baa sadaqadu ku bixinaysaa uma alaqrab falaqrab markaas muttafaqun calayhi xadiidka muslim buhaari wacan abi sufyaan waxaa laga wariyey sakr ibna xarbin haddee xagga ragga unbay nafaqadu waajib ku tahay xagga nafaqada naagta xoolo kastaba ha haysatay haddii maalkeeda carrada ka bateen biilka iyo nafaqada iyadu waajibku maaha marnaba kuma waajib ninkay ku waajibi laakiin hadday iyadu wax haysato hadday un asagii wax siiso sadaqay u tahay ajir bay u tahay haday u nafaqaysa de ayadu wax heli karta wa can abi sufyaan waxaa laga wariyay sakr bin xarbin radi allahu canhu fi xadiidihi dawiil fii qisati hiraqle xadiiskii dheeraaya abu sufyaan laga warinayay yani ninka hiriqlaha markii yani waa ruum nimankii reer rumli ee boqorkoodii markuu la kulmay ana hiriqli qaala liabi sufyaan baa wuxuu u yidhi famaadaa ya'murukum bih nabiguu ka warsanayay ninkaan la sheegaye soo baxay ee yani carbeedee ka soo baxay dhulkaan la sheegay nabinimada sheeganayo yaa inkugu dhow nasab ahaanba ii su-aalay qola yani reer makaad ee halkaa ka yimi quraash abu sufyaan baa yidhi anaa ugu dhow waxa iga dhow ma jirto markaasuu soo dhawow buu yidhi su-aalaad buu weydiiyey su-aalaadkuu weydiiyey waxaa ka mid ah famaadaa ya'murukum bihi muxuu idin amraya yacni annabigu ujeedaa sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi abu sufyaan qultu waxaan idhi yaquulu wuxuu leeyahay ninkaa wuxuu nafarayaa uu leeyahay ucbudullaha ilaahay caabudo waxdow keli de marka ilaahay keligii oo la caabudo lama aqoonin markaas asnaam iyo waxaa unbaa la caabudi soo ma ilaahay una caabuda keligii walaa tushrikuu ha shariig yeelina bihi ilaahay shay-an cibaadada ha la wadaajinina ilaahay shirkiga yani waxaa la yidhahdaa cibaada ilaahay qayrkii ood caabudo waa shirki oo macnaha wadaagsi waxaa loo leeyahay haddii cibaadada ilaahay baa mutaystay qofkan hadduu hadda sanam un iska caabudayo ilaahba uusan ka warramin wadaajintan la sheegayo wuu la wadaajiyey laleeyahay cibaadada ilaahay baa mutaystay in la caabudo isaga baa mutaystay marka meel kale hadduu la aaday waxay noqonaysaa wadaajin oo ilaahay iyo wax kalou la wadaajiyay cibaadadii shirkina ilahay waxba ku fali maayo dhow ka tegi watrukuu ka taga buu leeyahay maa yaquulu aabaa'ukum aabayaalkii waxay sheegayaan oo maxay leeyihin sanamkana la caabudaya cuze iyo laate iyo mana manaate iyo waxaan ay ku hayaan isaga taga waya'murunaa wuxuu kaloona amrayaa bisalaati salaaduna amraya wasidqi runtuuna amraya in runta lagu dadaalo beenta la iska ilaaliyo walxafaafi dhowrsanaanta xumaanta in la iska dhowro iyo wasilati qaraabada qaraabada oo la xidhiiriyo silaturaximka taasuuna amraya de baabka xadiidka looga munaasabeynayo waa un yani kelimadaas wey waa silati waayahay silaturaximka waay qaraabada yani la xidhiiriyo waay marxaba dhowrsanaanta iyo xafiifnimada waay muttafaqun caleyh oo dadkaas waxay yaqaaneen yacni ayagoon diin lahayn yay cifada iyo dhowrsanaanta yacni way lahaayeen oo xumaanta way iska ilaalin jireen ma aysan aqoolin beentana way ka xishoon jireen oo nin weyn yani been inuu sheego ceeb bay ahaan jirtay ballan la-aanta way iska ilaalin jireen xumaanta iyo dembigana waa la iska dhowri jiray mabaayacada markii lala gelayo aya waaya haweenka markii mabaayacada laga qaadayo so hin hinda bintu cutwa miyay ahayd gabadhi markii aayaddu yani suuratu mumtaxina ka mid ah a ya haweenka mubaayacada looga qaadi jiray ya yaa ayuha nabiyu idaa jaa'aka almu'minaatu yubaayicnak calaa an laa yushrikna billahi shay-an walaa yasriqna walaa yuzniin aayaddaa marka halkaa marka nabin mariya walaa yazniin iyo gabadha hadasha waxay tihi wahal tazni xorra xornaag xora miyay zinaysan kartaa yani waa ceeb wey naag xora inay zinaysato waaba ceeb marka way ka xishoon jireen ay marxaba taasi marka ugu dadaali jiray cifanaanta iyo dhowr dhowrsanada wa can abi darin waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi wuxuu yihi sala allahu alayh wa alayhi wasalama inakum adinku sataftaxu sataftaxuuna misra masr baad furan doontaa dhulkaa masr layla wahiya ardun ardo weeye yusamaa la magacaabo fi afigeeda alqiraad qiraad baa laga magacaabo yani waxaan la isticmaalayo oo wax lagu qiimeeya waxaa la yidhaha qiraad marxab carabtu markaa ma ayna yani qoraka qurashtan dhinacan nimankaa reer xijaaz ah ma ayna aqoonin markaa ayagu qiraadkaas marka dhulkaasaad qabsan doontaan ood furan doontaan fastawsuu biahlihaa ehelkeeda khayran khayr u dartaan weyno dhulkaa markaad qabsataan ehelkeeda ha ku xadgudbina ee khayr u dardaarma fa ina lahum waxaa u sugnaaday dimmatan dimmo iyo waraximan qaraabo taasaa usugnaatay ko ha ku xadgudbina ee khayr u dadaara markaad masar furataan buu nabigu leeyay wa fii riwaayatin faid faida aftaxtaxtumuhaa markaad furataan faaxsinuu ilaa ahlihaa ehelkeeda wanaajiya fa ina lahum dimma dimaad ku leedihiin iyo waraximan qaraabo ow qaala wuxuu yidhi nabigu dimmatan qara yani dime iyo ballan iyo cahdi iyo wasihran xididnimo xidid baa idinka dhexeeya nimankaas iska ilaaliyo rawahu muslim qaala alculamaa waxay yidhahdeen alraximu raximka alatii lahum u sugnaaday kownu haajara umu ismaaciil waayahay sala allahu calayhi wasalama minhum ayaga ay ka mid tahay waaye hadee haajare umu ismaaciil nabiyullaahi ibraahim saara asagoo wato gabadhii yani isxaaq dhashay saaraa la dhihi jiray asagoo wato markuu dhulkaas yani masar iyo dhulkaa uu tegey nin boqor ahoo yani jaa'ir ahoo gaal ahoo xun buu meeshaa ugu tegay nin naa qurux badan wata hadduu arka wuu ka qaadanay mar alla markuu watankiisi galay yaa lii maanta waxaa kuu yimid nin wato waayahay min axsani nisa wa min ajmaliha haweenka adduunyada jim- gabadha ugu qurux badan nin wato ayaa maanta magaalada soo galay u yeera bu yidhi. waa nabi ibrahim waa loo yeeray gabadhan kula socota maxay tahay waa walaasi waa walaasi saas ku yidhi waa xaaskiisii weynee saarraa la dhihi jiray marka walaalnimadana marka wuxuu ula jeedaa waa mid islaamnimada dee islaamkay walaalo ku yihiin marka wax islaan oo quma maba jirin bu ayaga labadooda unbaa markaa meeshaa joogay iyo nabi luut oo meel oga soo tageen ayada magaalo kale ay oga soo tageen wuu soo noqday oo markaa nabi ibraahim oo ayada u yimid oo wuxuu yidhi saasaan ku idhihe haddee hay- hay- haygu beeninine haddii lagu su-aalo sidaa un dheh ayadii wuxuu yidhi ka soo wada qoladii usoo dirsaday oo u shaqaynaysay ka soo waday bur waa laga soo waday waa loo keenay marka kii baa loo soo geliyey boqorkii baa loo soo geliyey saaro ilaahay bay ka magan gashay ilaahay bay bariday marka wuxuu damcay xumaan inuu la soo aado markuu saa gacanta oola soo laacay fashallad yaddu gacantiisii baa angegtay baa lihi asagiina wuuba suuxayba wuu gagalay meeshuu ku dhacay markay arta asagoo qallalaya oo gagag leh yay tiri ilaahayow hadduu dhinto waxay dhahayaan iyadaa dishay haygu dili markaasuu soo kacay haddana waa fiicnaaday mar labaad bu haddana gacantii la laacay sidoo kaleu noqday ilaahay bay bariday ilaah waa igu dilmay saddex goor buu isku dayaa layidhi marba biniaadamku ma sabraya moogtaas uu marba laacayaa iyadana ilaahay ay baryaysa nabi ibraahimna salaad buu ku jiraa xagguuna ka arkaa baa li muraayad ahaan waxa iyada iyo boqorka dhex maraya kii jaa'irka waxaa dhex maraya wey. markii afraad buu markaa yidhi intuu u yeeray kuwii shaqaalaha buu la yidhi qof bini aadana idiina keenina shaydaan baad ii keenteene idhaafiya buu wada u geeyay ninkii was Ay. haajaro oo markaa umu ismaaciil ahoo addoon uu markaa soo siiyey gabadhaana khaadimaha u noqotay siiya haajadaa marka lagu soo haajaradee markaas markay markay saaro imaatay iyadoo faraxsan dee ilaahay inuu iga kaafiyey cadowgii uu isoo siiyey gabadhaan oo khaadimkaana uu isoo siiyey soo ma ogin gabadhaan marka adigaan ku siiyey nebi ibraahim oo qaadabay addoon buu marka u ahay nebi ibraahim tanna zawjadiisi bay ahayd haajarada waa tii uurowday iyadoo nabi is- yani saaro weli aysan uur yeelanin ayay haajaro uurowday nabi ismaaciil bay dhashay saaro way ku masirtay marka gabadhi ay shalay inuu siisay ama zawjkeedii oo doonta ay mar hadday wiil cad soo tuurtay iyadana weli ay waxba haynin idhaafi bay tiri gabadhan meel alla meelaad ka tuuraysa ka tuur indhahaada yaana mar damba saar khalaas wuu soo qaaday marka wuxuu keenay makuu keenay marka nabi nabi ismaaciil iyo hooyadii oo haajaro ah waa kii intuu meesha keenay oga dhaqaaqay isaga tegey geed hoostiibu intuu dhigay safa iyo marwo dhexdooda wax yaroo yani timir ay wateen iyo yani ay wadatay iyo waa yaroo biyo ugu jiraan buu agdhigay khalaas wuu ka tegey markuu dhaqaaqay bay haajaro ka daba kacdo waxay tihi xageed nooga tegaysaa ibraahimo dhowr goor markay la hadasho uuna soo fiirinaynin iyo waxay tihi allahu amaraka bidalik ma ilaahay baa ku amray inaad meeshan cidlaan nooga dhaqaaqo markaasuu ihi nacam ilahay baasaa igu amray idan laa yudayicuna haddaba ilahay nama halaynaya iska tag bay tiri hadda adu ilahay ba saa kugu amray amar ilaahay ay tahay nama dayacaye iska tag halka meesha hadde xaram ilaahay bay nabi ibraahimna waa lagu amray isagii wiilkiisaan yarka inay dhisi doonaan xaramkaan oo markaa meeshaba aan muuqanin oo iska meel yar oo taag iska wuxuu ku soo noqon doonaa nabi ibraahim markay hooyadii soo dhimatay asagiina weynaaday uu naag guursaday oo reer uu leeyahay yuu dib ugu soo laabtay nabiga intaa wuu ka maqnay dib uguma soo noqonin ba agab marka haajaro gabadhaas weeyahe umu ismaaciil yaa qoladaa ka mid ahayd waa dee gabadha halkaa laga soo siiyey bay ahayd nebi ibraahim waayahay raxim weeyahoo haddee qurayshtan yani yaa dhalayso nabi ismaaciil kuma abtirsadaan hadde waa raxim weeyahoo dee waaba ria-ugooda halkaas yani hooyado ayaydoodii horey dhaleen wey marka raxim bay idinku leeyihiine isku ogaadaa ku xadgudbina wa sihru sihriguna waa max xididnimaduna kownu maariyata ummi ibraahim ibni rasuulillahi sal allau alayh wasalam minhum maariyatu lqibdiya gabadhii la dhihi jiray oo ibraahim oo wiilkii nabiga ah dhashay oo awlaadda nabiga toddobay ahaayeene lix khadiijaa dhashay ibraahim soomaariya oo qibdiya ma dhalin maariyadaasna qoladaasa ka mid haydi marka xagga dhinacna xidid baad ka tihiin oo maariya ka soo jeedo oo addoontaa suriye ahayd oo addoonnimo ayay yani ibraahim ku dhashay xagga kalena riximka yani qaraabaad batiin oo ayadiina horey dhashay nabi ismaaciil hooyadii iyo dhaleen marka qoladaas wanaag u sameeya oo markaad dhulka qabsataan ha ku xadgudbina qoladaas waa qolo xidid iyo qaraabo labaduba ahe wanaajiya buu nabigu leeyay وعn abi هurayرaةa رadي الlه عanهu qاal lama نزلت markay soo degtay hadiه الaayة وأnzل cashيiرaتaka الأqرaبيin dacaa rasuul الlahi uu u yeeray salى الlahu عalيه وasلم qurayشhan faاstawacuu way soo kulmeen facama nabigu yani wuu ku camimay dacwadii buu ku camimay oo caanba uu wada sheegay wakasa wuu khasisay gaar gaar ahaanna wuu la hadlay jamcna wuu la hadlay gaar gaarna wuu la hadlay faqaala wuxuu yihi ya bani kacb ree bani kacb inuayow anqiduu anfusakum naftiina koriya min الnaari naarta ya bani mura binu kacab anqiduu anfusakum naftiina badbaadiya min annaari naar ka badbaadi yani ilaahay rumeeyo way tawxiidka la imaan ya bani cabdimanaaf anqiduu anfusakum naftiina badbaadiya oo koriya min annaari ya bani haashim anqiduu anfusakum naftiina koriya min annaari ya bani cabdilmualib ree bani cabdilmualibo anqiduu anfusakum naftiina koriya min annaari naar ka badbaadiya yaa faadimatu faadimo wey bintu rasuulillahi wey gabadhiisii buu nabigu la hadlay si qolol arka gaar ugu soo sheegay anqidii nafsaki naftaadii kori min annaari fainii anigu laa amliku lakum idiin hanan maayo min allahi min cadaab illahi shay-an mar haddiina iimaan qaadanin qof haddii aan mu'minahay shafaaca male qofku markuu mu'min noqdo unbaa hadduu dembi gala xataa laga yaaba inuu shafaacada rususha iyo shafaacada awliyadii inuu helo dadka wanaagsan oo shahaadada ay shafaaco qaadayaane laakiin hadduunba iimaanba qaadanin shafaaco male daay famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin bu ilahay laa amliku lakum min allahi shay-an ilahay xaggiisa haba inkaga hanan maayo ayra ana lakum waxaa idiin sugnaaday raxiiman qaraabo saabuluhaa aan xidhiirinayo bibilaalihaa xidhiirinteeda aan ku xidhiirinayo hadda haddaan islaamnimadii diidaan intaan adduunyada wada joogno qaraab ahaan waan idinku xidhiirinaya laakiin hadhow cadaabka ilaahay waxba idinkaga maxay gaal shafeeco male wax idiin shafeeco qaadaya ma jiro rawahu muslim qawluhu sala allahu alayh wasalam bibilaaliha uu yihi bixil baai bibalaaliha athaaniyati wa kasriha walbilaalu almaa u wey wa macna alxadiid waxaa weeye saasiluha waan xidhiirinaya shabaha qadiicataha goynteedii wuxuu ku shabahay bilxaraarati kulayl tudfau la deminayo bilmaai biyo lagu deminayo oo qaraabada haddii la gooyo wax la gubay oo kale oo yani biyo lagu qaboojinayo saasuu la mid yahay wa haadihi tubaradu bisilati qaraabadana waxaa lagu xidhiiriyaa waxaa lagu qaboojiyaa xidhiirinta markaad xidhiiriso waad waad qaboojisay wa وعn abi cabdالlahi waxaa laga wariyay cmr بn caas radي الlahu canهuma qaala wuxuu yihi samictu nabiy lahi baan maqlay samictu nabiyan maqlay salى الlahu عalيه wasalam jihaaran si cayaan asagoo ule kor u qaaday غayra musirin aan siraysanaynin yaqulu asagoo le ina ina ala abi fulan ina aala abi fulan abi fulan ninka la yidhahdo eelkiisu ahalkiisu laysuu biawliyaai aniga awliya ima ah wax weli oy ii yihiin male riwaayaadka qaar yani yani waa yahay oo yani aalkaa la sheegayo fulaankaa la sheegayo waa abu aalib bay leeyihin qolyaha qaar waxay leeyihin waa abulcaas bin umaya ninka la yidhaha aalkiisu aniga iima aha owliye iima aha inamaa weliyii weligaygu allahu ilaahay weeye wasaalixu lmu'miniin hade gaal weli uma aha yani muminiinta unbaa weli o inamaa weliyukum allahu warasuuluh waladiina aamanuu ilaahay iyo rasuulkiinaa weli idin ah iyo kuwa mu'miniinta ah wlmu'minuuna wlmu'minaat bacduhum awliyaau bacdi bu ilahay weli bay isu yihiin oo naasir bay isu yihiin laakiin gaal weli uma aha qof mu'mina sidiisaba gaal inuu weli ka dhigta maaha ya haddana gaalkii baa weli laga dhiganaya gaal baa laisu dhiibayaayo imagan geli baa l ma magangayu galaa gaal halaag marxaban marka gaal haddaad isu dhiibto khalaas wey ya macnaa ilaahay iyo rasuulkiisa unbaa weli laga dhiganaya iyo mu'miniinta waay walaakin lahum waxay leeyihiin raximun qaraabo abulha aan xidhiirinaya bibilaaliha xidhiirinteeda muttafaqun caleyh walafdu lilbukhaari ay qaraabnimo maan ku xidhinaya waa abi aalib yani kuwiisii uu dhalay aan islaamka ahayn buu ujeeda markaan wacan abi ayub waxaa laga wariyay khaalid bnu zayd alansaariy radi allahu canhu ana rajula nin baa qaala fil ya rasuul allah akbirnii iiga waran bicamali camalkoo yudkhilunii aljana janna i gelinaya faqaala nabi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam tacbud allah ilaahay caabud walaa tushriku bihi shay waxba ha u shariig yeelin watuqiimu salaata salaadana og oo ku dadaal watudi zakaa zakadana gudo watasilu raxima qaraabadana xidhiid intaa haddaad yeesho jannadaad gelaysa muttafaqun caleyh وعn سلمان بن cاmr رadي الlه عnه عn النبي صلى ه عليه وسلم qاal إda afdر أxadكم أxadkiin hadduu afurayo falyufdirha afur iyo al- ha ku afuro calaa tamrin timir fainahu barakatu baraka weeye waa sunna in timirta lagu afuro fain lam yajid hadduuna helaynin tamran timir falma biyaha ha ku afuro fainahu dahuurun biyuhu daahir weeye wa qaala wuxuu yihi nabigu asadaqatu sadaqo oo cala lmiskiini qof miskiin ood wax ku sadaqaysata sadaqatun sadaqo wey wa calaa di raxiimi qof qaraabo ood wax ku sadaqaysatana sintaani laba wey laba wey laba ajir wey sadaqatun iyo wasilatun sadaqana way tahay silaturaximna way tahay xidhiirin qaraabada arkadiisa xadiidun xasan rawahu tirmidi wa qala wuxuu yihi xadiidun xasan wa can ibni cumar radi allahu canhuma qaal kaana taxtii hoosteyda waxaa ahatay imra'atu naag naag baan qabay buu leeyay cabdullahi bin cumar wa kuntu uxibuha aad baan u jeclaa uri gabadha aan qabay wa kaana cumaru cumarna wuxuu ahaa waa aabihiisa yakrahuhaa gabadha wuu nacay ma usan jeclayn fa qaala lii wuxuu yidhi dalliqaha furwey gabadha adigu aad jeceshaa laga yaabaa waalidka aya- ayada iyo waalidkii inay isku xumaadaan dhibaatadeeda le moogta waalidkii iyo ehelka adiga xaaskaaga hadii iyo waalidkii hadday isqaban waayaan marka cumar oo aabbahay ah wuxuu leeyahay iska fur gabadhan anugu ma rabe faataytu wa- fa abaytu waan diiday ma furayaan igu anaa jecel de abu hadda adugu neceb tahay anaa jecel maa anigu waan diiday faataa cumar cumar wuu utagay rasuul ay radi allahu canhu rasuulalahi buu utagay sala allahu alayhi wasalam nabigu igu dacweeyey fadakara dalika lahu nabigu u sheegay faqaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam dul dalliqha war fur gabadha aabbaha hadduu fur ku yidhi maxaad u haysataa fur buu yidhi marka de waalidka baarinimadiisu halkaasay gaartay wey in hadalkoodii la yeelo wa rawahu daawud baa wariyo tirmidi qala wuxuu yihi xadiidun xasanun saxiix marxaban wa can abi darda waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rajula nin baa ataahu u yimid faqaala wuxuu yidhi ina lii imra'atan baa ii sugnaatay xaas baan leehay wa ina ummii hooyadayna ta'murinii waxay amraysaa bidalaaqiha in iska furma ilaa islaan baa leehay waan qaba waan isku fiicannahay ila iyada hooyadayna waxay leehay iska fur ma doonaysa un saan yeelaa waa kan abu dard ulkafaari oo saxaabi uu ab- macana abu darda de abu darda oo saxaabi u yimid oo markaasuu leey bal maxaad maxaan maxaan yeelaa faqaala wuxuu yihi abu darda samictu rasuulalahi baan maqlay sala allahu alayhi wasalam yaquulu asagoo leh alwaalidu waalidku awsadu abwaabi ljannati jannada albaabahooda kan ugu fadli badan wey kan u dhexdhexe kan ugu fadli badan wey awsadkan yacnaa afdal baa looga jeeda fain shi'ta haddaad doonto fa atic dalika albaabi albaabkaa deji oo amase ixfadu xifd muxuu ii saaray meesha de waalidku yacni waa albaabkii jannada aad ka gelaysae haddee ama amarkiisa raaca u baarinimo samee ama iska layacwa haddaad diiddo oo tidhaahdo ma yeelayo waa ab- abaabkii waa diiday waa layacday wey macnaha rawahu tirmidi wa qala xadiisun saxiix وعن البراء وحلي بن عازم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة هبريرت بمنزلة الأم هويدا المنزل كذا هبرير وحي هويدا هويدا أم لم تايو رواه الترمذي وقال حديث صحيح وفي الباب أحاديث كثيرة ما قصة أرتي في الصحيح مشهورة صحيحين كان قصة أرتي مشهورة مشهور اليغان منها وحكم حديث أصحاب الغار قال لي قد كجشي وأن كت- يعني كتاب النية أن قصة مرني باب النية أن قصة مرني تاسع كمله وحديث جريج بقى كمله نيك هويدا أنت يجري تكأم سلسلة كجريج waa lagu imtixaamay baa ka mid a waqad sabaqa waa xadiidu mashhuuratan fi saxiixi xadaftuha waan gooyey ikhtisaaran wey wa min ahamiha xadiidu camr bin cawasata adawiil almustamil calaa jumalin kasiirati min qawaacid lislaami wa aadaabi وسأذكره بالتمام إن شاء الله تعالى في باب الرجاء قال فيه دخلت على النبي بمكة يعني في أول النبوة فقلت له ما أنت قال وحي نبي فقلت حاني وما النبي نبي بحال إذا قال وحي أرسلني الله إلهي بأسوده تعالى فقلت بأي شيء أرسلك قال وحي أرسلني بصلة الأرحام قرابة إنا نحريري وكسر الأوصان سنمك إنا ججبي وأن يوحد الله إلهي إلا وحيده لا يشرك به شيء وذكر تمام الحديث والله تعالى أعلم وبه العون والقوة الله سبحانه وتعالى أعلم العقوق وقضيعة الرحم باب تحريم العقوق caaqnimada xaaraannimadeedu u baabye waalidkii oo caasi lagu noqdo aye cuquuq yacni waxa weeye waa caasi lwaalideyn xaaraannimadeeda wa qadiicatu raximi wa taxriimu qadiicati raxim qaraabada oo la gooyo oo la fogeeyo xaaraannimadeeda wax bannaan ma aha waayahay waa shay dembi ahoo kabaa'irta waaweyn ka mid a in yacni qofku waalidkiisa uu caasi ku noqdo oo labadiisii waalid uu khilaafo uu gooyo qaraabadii kaleeto iyo eheladii kalena uu gooyo oo qadeecaturaxim uu qofkii la yimaado labaduba waa laba shay oo xaaraam ah qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi fahal casaytum ma mudan tihiin in tawallaytum iimaanka haddaad ka jeesataan an tufsiduu fi lard
ardada inaad fasahaadisaan oo watuqadicuu aada goysaan arxaamakum raximkiina iyo qaraabadiina aada goysaan ulaa'ika kuwa iimaanka ka jeestay ee ardada fasahaadinayo qaraabadana goynayo lacanahum allah ilaahay baa lacnaday abcadahum can raxmati ilaahay naxariistiisii uu ka fogeeyo oo ka dheereeyey fa asamahum ilaahay wuu dhaga tirayoo xaqa ma maqlayaan wa acmaa absaarahum araggoodina ilaahay baa daboolay oo waxay arkayaan ma jiro xaqa ku hanuuni maayo wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waaladiina yanquduuna cahd allah waaladiina kuwa yanquduuna burinayo goynaya cahd allah ilaahay ballankiisa min bacdi miisaaqi markuu sugay bacdigeed oo yacni cahdigaas waa maxay maa cahadahu allah ilaahay wuxuu kula ballamay ilayhi min altakaaliifi waalaxkaam axkaamtii iyo waajibaadkii la saaray waajibaadkaa la isku wakaafiya waxaa ka mid a xuquuqda dadkaa ka mida waalidiinka xuquuqdooda qaraabada xuquuqda ay leedahay muslimiintoodna xaqa ay leeyihiin baa ka mid haddii aad marka xuquuqdaas yaad layacdo ood ku dacatiso haddee qof ilaahay cahdigiisii iyo ballankiisii gooyey baa tahay oo buriye wey waaladiina kuwa yanquduuna burinayo cahd allahi ilaahay ballankiisa min bacdi miihaaqih markuu ilaahay adkeeyey bacda maa awhaquuhu bihi min aliqraari waalqabuul markay aqbaleen ooy qireen bacdigeed bay haddana burinayaan ay oo wayaqdacuuna goynaya maa amara allahu bihi ilaahay waxa uu amray an yuusala in la xidhiidhiyo bihi maaga ilaahay waxa uu amray in la xidhiidhiyana way goynayaan wayufsiduuna fi lard ardadana way fasahaadinayaanoo dhibaato iyo macaasi iyo dulmi bay ardada ku dhex wadaan ulaa'ika kuwaasu lahum allacna lacnad bay leeyihiin albucdu can araxmati weeye lacnadu raxmadda ilaahay oo laga dheeraada wey walahum waxaa u sugnaaday suu-u daar guri xunna way u noqonayaan wey waa jahannamo wey nacuudu billahi min allah marjicooda dambe iyo daarta ay ku laabanayaanna waa mid xun buu ilaahay leeyahy waa jahannami wa qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi waqadaa rabbu waqadaa rabbuka amara rabbuka rabbigaa wuxuu amray nebi maxamedow an laa tacbuduu inayna caabudin ilaa iyaah asaga mooyaane axad kale inayna caabudin cibaado ilaahay unbaa mutaystay axad kale oo cibaado le ma jiro wa bilwaalidayni ixsaanan wa an tuxsinuu inaad u ixsaan u samaysaan bilwaalidayni labadii waa yacni waalidiintii idin dhalay ama labadii idin dhashayna ixsaanan wanaag inaad u samaysaan bilwaalidayn labadii idin dhashay waayo waalidkaa labada ku dhalay hooyadii iyo aabbaha waxaa soo gelaya waalidkii kaleo ku dhalay hooyadaha iyo aabbaha haddaysan noolayna awoogaaiyo yacni ayaydaa ay nooshahay waa hooyadii iyo aabbihii mansilkoodii unbay joogaan hadday isla wada nool yihiinna waa isku mid waalidiintao dhan ixsaanan wanaag inaad u samaysaan imaa yabluqanna hadduu gaaro cindaka agtaada alkibara duqnimo axaduhumaa midkood hadduu agtaada ku duqoobo ow kilaahumaa labadoodiba hadday agtaada ku waayeeloobaan falaa taqul lahumaa ha dhihin ufin ufa u dhihin walaa tanharhumaa ha canaananin buu ilaahay leeyaho hadal kulul ha ku dhihin waqul lahumaa labada waalid waxaad u tidhaahdaa qowlan kariima hadal wanaagsan u dhow hadal wanaagsan oo ayaga farx gelinayo waqfid lahumaa u raarici labada waalid janaaxa dulli dulliga garabkiisa u raarici oo min araxmati naxariisa way dulligaa la sheegaya waa naxariis iyo jilcanaan hadal jilicsan iyo ficil jilicsan baa laga rabaa wax walbaba haye inaad tidhaahdo wixii aad rabtay inaad yacni aan adigu aan kugu adagna inaad si tartiib ahaan ayaga uga dhaadhiciso qowl iyo ficil jilicsan baa la rabaa waalidka in lagula dhaqmo in maaha waalidku uu cabsado oo hadda yacni ilmihii waxaaba ka cabsanaya waalidka asagii buu la tashanayaayo aabbow ama hooyow saas maa yeeshid saas ma la yeeli karaa waxaasaa noo sheegin bay markaa leeyi ya marka hadda waalidki unbaaba daba socodoo xoogaa yar barbar yahay haddii kale maaba lagu kala tegayaa meesha dhibaato weeye taas waxaa rabaa waalidku inuu awaamirta leeyahay weladkuna uu qaato marka awaamirtaas waqul waxaa tidhaahdaa rabbi yaa rabbi rabbigayow irxamhumaa ilaahayow u naxariiso labadii dhashay kamaa rabbayaani sagiira anuu yarsay iisoo barbaariyeen labada waalid waxaa la yidhi waxay weligoodba ka fikiraan noloshaada iyo saad ku barbaariy saad ku weynaan lahayd adiguna daa'iman hadda waaba midka qofka ugu roonoo baariga noqonayo adiga dhimashadooda aad ka fikiraysaa ay ilaahu inkaartooda igaasi bal haddii yani labadaadi waalid mar hadday dhiman lahay waaba waa ka hadda adigu waxaad u jeclaan lahayd inay si maaragtay tartiiba aad yani ay ku dhintaan muslimiinta ayagu nolosha ayay ka fikiri jireen oo daa'iman jecel yihiin وعن أبي بكرة وحى لغير صحابي علي نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله وحيد صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ورميدين ورما بأكبر الكبائر ذنوب تكن أبوين ميدين شيء ذنوب تكبائر اللي هذا مد أبوين أقصي درن ميدين شيء ثلاثة صدح فورف النبي كعلي قلنا وحان نري بلى يا رسول الله سلك الله يوم نوشك أي كبيرة وادم بقوين kuwa kan ugu daran tan ugu daran ee ugu weyn noo sheeg baa nidhi qaala wuxuu yidhi nabigu alishraaku billah ilaahay oo loo shariig yeelo wey ilaahay asagoo ku caabuday inaad yacnii cibaadadiisii qof kale la wadaajiso dembi ka weyn ma jiro dembi ka weyn ma jiro taa waxaa lagu suureeyaa baa layidhi addoon haddaad soo iibsato oo tidhaahda iisoo shaqee addoonka dee inuu kuu shaqeeyo jiro kuu soo sameeyaa rabtaa maalinkii oo dhan buu soo shaqaynayaa wax alla wixii maanta uu soo helay oo maanta shaqaha uu soo helay lacagteeda nin kale unbuu galabta oola galbanaya niyo xoogaagan iska qaado hadda ma inuu nin kale u shaqeeya adiga usoo gedanaysa ilaahay asagoo ku yani ku abuuray adoon jirin buu ku abuuray wuu ku irsaaqaa caafimaadka asagaa ku siiyo asagaa ku maamulayo cibaadadii marka meel kale haddaad la aado saan baad la mid meelka xagga unbaad usii galbinaysaa xoogaaga aad keentay waa mashaakilkeeda aya alshraaku billah ilahay oo loo shariiya wa xuquuqu lwaalidayn buu yidhi nabigu labada waalid oo lagu caasiyo fiiri gaalnimadii baa lagu xijiyey wey wax dembi ahoo ka weyn caasinimada waxaa jirta un gaalnimo nacuudu billahi gaalnimadaas wixii ku xigo waa un fiiri labada waalid oo caaq lagu noqo wax ka daran ma jiro waajibaadkii kaleo laga tagay iyo wixii o dhan xataa waxaa ka daran waalidkao lagu caasiyo labadaadii waalid oo caaq ku noqoto oo xaddi waa midkood maxaa mid hadduu nool yahay caasi ku noqotana waa uu la mido adoo labadiiba caasi ku noco un bay la mid tahay wey ya maxaa hadda xuquuqulwaalideyn loo leeyahay waxa hadda labadooda isla nool haddaad mid caasi ku tahay midna u ron tahayna dembigii ka fakan maysa caaqun baa tahay labadooda marka waxaa laysugu xiray waxa weeye hal mid a haddaad ku caasiso kii kalena caasinimadiisaa ka laazima caasi un baa tahay marxaban wa kaana wuxuu ahaa nabigu muttaki'an wuu dangiigay fajalasa wuu soo fariistay itikaa waxaa la yidhahdaa markaad yacni sidaa u jiifto oo aad jaqalkaaga saas u barkan tahay gacanta asaa u barkan tahay waxaa kaloo la yidhaahdaa marka intaad fadhida asaad kursi jiif iyo waxsaa ugu seexataa oo barkin iyo intaad dhabarka gashato aad dhabarka xoogaa saa u tiirsana itikaa labada noocba waa la yidhahda marka nabigu wuu tiirsanaayo wuu soo fariistay faqaala wuxuu yidhi alaa wa qawlu zuur wa shahaadatu zuur taasuu marka ku celcelinaya oo yacni akbaru kabaa'irkii shirkigii iyo cuquuqulwaalideyn markuu nabigu sheegay tan saddexaad waxaa weeye qowlu zuur waa markhaatu beenaale taasaa marka dhibaatadeedu aad u badan tahay oo dadku ku halaagsamayaan markaasuu nabigu ku celceliyey alaa wa qowlu zuur markhaati beenaalihii weeye wa shahaadatu zuur weeye markhaati beentii weeye qawlu zuur iyo shahaadatu zuur isku macno weeye qowlu zuura waa qowl been ah wey zuurku waa kidbi iyo been marka waa hadal been ah wa shahaadatu zuur markhaati been ah wey oo qof oga marakacdo wey famaa zaala kama zuulin yukariruhaa inuu ku celcelinayo nabigu xataa qulnaa ilaa aan ka nidhaahno laysahu saka alla nabigu muska aamusa yacni waan ogaanay inuu dembi kan ugu daran yahay markhaatu beenaaluhie yacni mu aamusa nabigu aaya saasaan tamaniy marka markhaatiga beenta ah ood ka markhaati kacdo de waa dembi weyn waa dembi weyn aya maxaa yeelay waxaan jirin baad sheegaysaa o qof xumaan lagu sheegay baad ka markhaati kacaysaa waxaad leedahay saas inuu yahay anaa ka maraga inuu saas yidhi wuxuusa lahayn xaquuna lahayn baad qofkii yaad markhaati oga noqonaysaa yani waa dhibaato aada weyn muttafaqun caleyh xadiidka muslim iyo bukhaari baa weriy وعن عبد الله بن عمرو بن عاص وحال وري رضي الله عنهما عن النبي وحكوري صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي الكبائر كبائرت كبائرت ووين الإشراك بالله إلهي والوشرق يلوي وعقوق الوالدين لمدي والد عاص لو النقضه وقتل النفس نفع للدلو التي حرم الله إلهي أحرم إلا بالحق وقف مسلمه يعني بغير حق أدي شوي حرام واليمين الغموس naarta oo yani naarta ku gelinaysa alyamiin alqamuus alyamiin alkaadiba wey waa dhaar beena inaad ku dhaarato wa waxba ka jir khamiis waxaa loogu magacaabayo qofka dembi bay ku ridaysaa dembigaana naar buu ugu sabab noqonaya rawahu lbukhaari alyamiin alghamuus allatii yani yaxlifuha qofka uu ku dhaaranayo weeye kaadiman asagoo been sheegaya caamidan kasna u yeelay sumiyad kamuusan baa lagu magacaabay liannahaa taqmisu alxaalifa qofkii ku dhaartay waxay gelinaysaa oo tiimbinaysaa fil ismi dembi dembi hadduu galana naar buu haddana gelaya aaye liannahu xalafa kaadiban calaa cilmin minhu waxuu og yahay inuu been ku sheegayuu ku dhaartay de wuu dembaabay kaasu dembi weyn buu dhex galay markaasu haddana naar ku mutaystay aladiina yashtaruuna bicahd illaahi wa iimaanihim samanan qaliilan ulaaika laa khalaqa lahum fi laakhira wuu soo gelaya qofka been ku dhaarta wa canhu waxaa laga wariyey can cabdillahi bni camr bni caas ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu min alkabaa'ir dunuubta waaweyn waxaa ka mida shatmu rajuli ninku inuu caayo waalideyn labadii dhashay inuu caayo labadii waalidoo dhashay buu caayaya oo cay u yani u miisay qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah wahal yashtimu rajulu nin miyaa caayi kara waaliday arajulu hadda waxaa looga jeedaa qofka ama nin aada ama naag ahaadee ma ruux caayi kara iyo qof ay ka suuroobi karto labadiisii waalid inuu cay uu la hor yimaado waktiga ayadaa waa lala yaabi jiray laakiin hadda lala yaabi maayo halaada caasinimadii waa badatayoo qofka waalidka caydiisa intiiba la dhaafay in gacanta loola taga hadda yaa dhici karta oo qofku uu dilay labadii waalid oo laakiin zamankaas ayadaa waa lala yaabana waxaa la yidhahdaa culimmadu yidhahdaan ina min alaayaati walaxaadiidi maa yufasiruhu zamaan aayaadka iyo axaadiidta waxaa ka mida qaar zamanku uu fasiri doono waktigaa hore waa lala yaabi jiray laakiin fasirkoodii marka dambe u imaanaya so iska cad ya marka tan hadda fasirkeeda waa caadi wey see marka u caayayaa baa yidhi qofku labadii waalid oo dhashay qaala wuxuu yidhi nabigu nacam wuu caayi karaa labadii waalid oo dhashay wuxuu u caayaya yasubu aba rajuli fa yasubu abaahu wa yasubu umma yidhi yasubu aba rajul ninkaan aabbihii buu wax ka sheegi fa yasubu abaahu markaasu isagana aabihii caayaya wa yasubu ummahu hooyadii buu caayaya fa yasubu ummahu asna hooyadii buu caayaya marka cayda labadaadii waalid in la caayo adiga un baa sabab u ahaayo ninkaan kale waalidkiisa markaad cayday ama qofkan waalidkii markaad wax ka sheegtay iyo marka adigana labadaadii waalida caayo dembiga adaa iskale labadaba labada dhinacba dembigeeda adaa iskale yani adaa bilaabay cayde marxaban de hadda taas waaba iska caadi o wax hadda laysku xumaysanayana maba aha caadi bay noqotay maantao dhan waalidka ula caayo ya haasatan hadda weliba hooyada kuumasii jirta habeen iyo maalin waxbaa laga sheegay tii saas hayd baa ku dhashay iyo saas allaha yeela iyo xagee waxaad ahayd iyo waxaasaa maanta dhan la daldalay wax kalaba yani dhalinyarada afkoodu maaha haddiiba ninka uu hadda ka dagaalamo uu yidhahdo waryaa maxaad waalidka u caayasana waxaa leeyahy kan reer baadiya xawkay war waan kula cidaaraye waay war kan waxu sheega waa ku wax fahmaya ma ya marxaba muttafaqun caleyh waalidka caydiisa waxay noqotay reer magaalnimo inay kaa maqnaataa lagu dhamo mar haddayba reer magaalnimadu tahay taas wa fii riwaayatin ina min akbari lkabaa'iri an yalcana arajulu waaliday kabaa'irta kan ugu weyn waxaa ka mid a ninku inuu labadiisii waalid lacnado qiila yaa rasuula allah waxaa la yidhi rasuulka ilaahay ow kayfa yalcanu rajulu waalidayn qaala wuxuu nabigu yasubu aba rajuli aayahay oo fa yasubu abaa nin buu aabbihii lacnadayaa markaasuu isagana aabbihii lacnadaya wa yasubu ummahu hooyadiibuu wax ka sheegaya fa yasubu ummahu adna hooyadiibu wax ka sheegaya ragga hadda intay soo dhaaftay baa gabdhihii baa maad afka ka qaadin hooyadaas alla yeeliy hooyadaas saas ku samaabeli ay dacadii bay iska noqo ya gabadhii wiilka markay yar mumaa kor muxuu ii sheegaya abi wasub weylaad waa wax yaa badan ay marxaba hadda wixii marka hore aad looga xiisay jiray baa hadda waxay iska noqotay wax caadi bay iska noqotay canuga ay dhashay baa laga yaabaa inay sidaa tira aabihiisa ha la yeela muxuu ah ay canugeedi markay calaaminayso وعن أبي محمد وعلى جوري جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة جنة ما قال ما نقل هي قادع قرابة قوس قادع آه. قرابة قوس جنة ما قال قادع الرحم قال سفيان وغيره في روايته يعني قادع الرحم عند قرابة قوي جنة ما قال هذا قرابة إلهي بمانكس وعرسي وسيسي كده مركز إلهي يريد man wasala man wasalaki wasaltuhu kulaayahay waman qadacaki qadacta ninkii ku gooya waan goyn ninkii ku xidhiya waan ku xidhin ayadana ilaahay bay ka baryaysaayo waxay leeyahay man yani man wasalanii wasalahu llah waman qadacanii qadacahu llah ninkii igooyo allaha gooyo allaha igo- ku gooyo haddii maanta dhan habaan lagula fadhiyo xageed marka ilahay agtiisa khayr uga helo mutafaqun caleyh وعن أبي عيسى وحى لغو وري المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إلهي كر هاي حرم وحو حرم عليكم دشين عقوق الأمهات هويالك إن أتكون حاسسا أبو إلهي إنك هويال إن العاق كل نقطة اقتصر عليهن لمن والد أباها إن عاقلون نقطة وحران محال هويال اللي قابي يا مع تحريم عقوق الآباء أيضا لأن الاستخفاف بهن أكثره weladku yani sida badan hooyadu caasi ku noqda sida qaalibka waaya waa liducfihina wa cajzihina hooyadu waa iska caajis marka horena way ka xaq badnayd markan dambena dee ilmuhu hadduu xoogaa soo yar karo wiilasha waxaa u badnaana toban jirba hadduu gaaro hooyadii maba karaaci karta halkaasuu dhagax la istaagaya markaasuu labada gees ku dhufanay marka haddii aabbihiina waxaa laga yaabaa inay ka suuroobi ninkaa inuu nin xoog la noqdo moogi waadu labadoodii un isdilaan isfiraan moogi si dhow yani uguma noqon kara caas uma noqon kara lakin hooyada caasinimadeedu yaraantay ku bilaabanaysa waxba kama qaban karta inay barbarida mooga halkaas istaagay ya marka hooyada caasi lagu noqdo saasaa marka loo horumarinayaa xagga baabul biriga markii la joogo hooyada xaq weyn ayla xaggana way ka tawar daran tahay xuquuqdii hore lagu lahaa yani oo waalidku ilmaha uu ku leeyahayna iyadaa badnayd wey dhibkeedaa fara badan